dadka ku dhaqan magaalada cabud waaqi gobolka galguduud oo dhowaan la wareegay hub ayay sheegeen in si sharci daraa kusoo galay magaaladaas ayaa eedeymo u jeediyey dowladda federaalka sidaasi darteedna ay doonayaan magdhowga dadka ay ka laysay dowladda federaalka iyagoona nidaamka xasan sheekh maxamuud ku tilmaamay nidaam jabhadeed oo aynan ahayn nidaam dowladeed waxay kaloo ka hadleen xildhibaano la sheegay in dowladda federaalka u dirtay dadkaasi si ay hubka uga soo celiyaan balse waxay tilmaameen inaysan nimankaas garanayn islamarkaana aysan matalaynin bulshada ku dhaqan magaalada cabudwaaq ayna matalaan keliya ciddii soo dirsatay oo ah dowladda federaalka haddaba waa kuwan bulshada ku dhaqan cabudwaaq oo meel fagaaraha kula hadlay saxaafadda nimankaas anugu waxaan leeyahay marka ugu horraysa magacaas xildhibaannimada waa maqlaa laakiin nimanaan naqaan iyo niman matala horta sidooda marka hore maba ahayn mana annaan dooran namana matalaan niman haddee ninkii soo dirsaday iyo ciddii matashaa soo dirsatay markii horena ayagaa keensaday haatanna ayagaa soo dirsaday dadkaanna kama turjumaan xoogna wax ugama qaadi karaan xirfad kale iyo wax kaloo dadka ku dhex lahaayeen oo xushmad oo hadda wax lagu siinhayaana ma jidho dowladda horta dadka ayadaa laysay dowladda ama sidii dowladaha lagu arki jirayna waxa weye wax qaladaadoo gasho dowladda waxaa la rabaa inay saxdo inay magdhow ka bixiso inay bolojees ka bixiso inay mataqaanaa ay qoomamayso arrintaasaa lagu arki jiray laakiin meeshaas haddee nidaam dowladeedba kama muuqdo waa nidaam jabhadeed waxaa weeye dadkii baa la laayey magdhowna looma wado tacsiil looma wado wax kale oo loo wadaa ma jidho hubbaan doonayna baa lagu bedelay haddee hubka waxaa rabaa inta soo hadhaoo kale miyaa la rabaa marka in lagu laayo aad iyo aad si khalada baan u arkaa si khalada oo qaab danfoolxun baan u arkaa way soo ambadeen dad soo ambaday wey qardajeexii awalba ay ku socotay waddanka ay ku joogtay weeye arrintaas waa qardajeex markii horeba qardajeex bay ku joogeen waddanka waxay qabteen iyo waxay soomaali ku hagaajiyeen lama arag dadka hadda gobolladaas dambe oo haddii annaga naga shisheeya oo hir shabeelle la yidhaahdo hubkay isku dhammaynayaan dowladdaa bixisay shaati bay ku bixisay dadkii ayagiibaa isku dilay hubkii oo isku dhammeeyey hadday wax ka qabanayso hub ama ay qabanayso kuwaasay qaban lahayn iyagaana u dhow hadalkan ka soo baxay dadka ku nool magaalada cabud waaqi ayaa imaanaya iyadoo dhowaan dowladda federaalka sheegtay inay xoog ku maquuninayso dadka ku nool magaalada cabud waaqi gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya haddii aysan soo wareejin hubkii dhowaan maleeshiyoobeeleed hubaysan ay ka furteen gaadiid la sheegay inay si sharci daraha kusoo galeen soomaaliya kana yimid dalka etoobiya magaalada cabudwaaq waxaa dhowaan gaaray wafdi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka kaas oo doonaya sidii lagu soo celin lahaa hubkii ay qaybsadeen bulshada ku dhaqan magaalada cabudwaaq